bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeney raadiyo cadaado qodobada warka habeeney aan idiin hayno waxaa ugu dooroon dowladda soomaaliya oo gurmud u fidinaysa dadka abaaruhu ay saameeyeen xoolodhaqato iyo al-shabaab ku dagaalamay gobolka jubbada hoose guddiga doorashooyinka shaaciyey wakhtiga la dooranayo xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi faahfaahinno dheeraad oo ka soo baxaya dooni ku degtay xeebaha magaalada boosaaso dagaal khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada beledweyne sarkaal ka tirsan al-shabaab oo isku dhiibay maamulka jubbaland agaasimihii madaxtooyada boosaaso oo aas qaran loo sameeyey barakacyaasha ku nool jawhar oo ka cabanaya xaalad nolol xumo hoose u wajahday xildhibaanno kulan ku yeeshay magaalada muqdisho oo dhaliilay qaabka xildhibaanada cusub lagu soo doortay ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso oo aad loo adkeeyey akhbaaraadka dibadda ee warka habeen aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kooxda daacish oo sheegatay weerarkii baarliin intaasi oo qodobada ugu door karoon warka fiidnimo ee raadiyo cadaada oo diyaargarooba goordhow isagiioo fidsan mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo khamiis soo gelayso arbacana ay sii baxayso taariikhduna ay ku astaysan tahay koob iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka warkan waxaa caawa si wada jir inoogu soo jeedin doonaa wariyaashayada samson maxamed maxamuud iyo cabdisalaan axmed maxamuud mahadsanid weriye sharmaake dowladda soomaaliya ayaa gurmud u fidinaysa dadka ay abaaruhu saameeyeen sida warbixintaanu nagu soo daray wariyaheenna maxamed axmed xasan yuulka madaxweynaha wakhtiguu ka sii idlaaday xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in dowladda dhexe ee dalka iyo maamul goboleedyada ay iska garabsanayaan sidii looga hortegi lahaa abaaraha ka taagan qaybo ka tirsan gobolada dalka abaarahan dad iyo duunyaba barakiciyey qaar kalena laayay ayaa waxa ay ka jiraan qaybo ka tirsan koonfurta bartamaha iyo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku nunuuxsaday in ay xil iska saarayaan sidii dadkaasi loogu gurman lahaa islamarkaana ay toosh gaara ugu ifin lahaa hay-adaha gargaarka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyaduna waxay la imaan doonaan contributionkooda soo doon intu doon hala ekaado sama wada ekaan doono baahida ma wada kaamili doono laakiin kan dowlad ahaan kan dowladda federaalka iyo iyo maamulada waxaan la imaan doonaa xooluna waxaan ganacsatada iyo dadweynaha soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay ogaadaan maanta inay tahay maanta loo baahan yahay wixii howaaso kuxi dowladdu lacag meel u taalamaha lacagta dadweynaha ayay ku xisaabantaa marka haddii maxaan ku idhahdaa cashuuraadka qaarkood waxyaabo yar lagu daro oo loogu magac daro abaarta isla markaasi sanduuqaas gooniga oo abaarta lagu ridi doono ay timaado in maxaan ku idhahdaa ganacsatada ay dulqaadka dulqaad ay ka yeelato baryahan dambe waxaa soo badanayay baaqyaha kala duwan ee loo jeedinayo hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya kuwaasi oo laga doonayo inay wax ka qabtaan abaaraha ka taagan gobolada dalka maxamed axmed xasan maxamed yuulka radio cadaado magaalada muqdisho guddiga doorashooyinka ayaa shaaciyey wakhtiga la dooranayo xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi sida warkaani inuugu faahfaahinayo wariyaheenna sharmaaka suuley guddiga doorashooyinka dadban ee gobolada waqooyi ayaa shaaciyey wakhtiga la dooranayo xubnaha aqalka sare u matalaya gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya guddigan oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegan doorashada xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi ay dhici doonto afar iyo labaatanka bishan maalinta sabtida ay soo socotaa ayayna ku beegan tahay wakhtiga guddiga ay shaaciyeen in la dooranayo xubnaha aqalka sare ee deegaanada somalilan waxaa muuqanaysa in dib udhac kale ku imaanaya xilliga lagu ballamay doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ayaa sheegay in hadda meel wanaagsan ay marayso doorashada xildhibaanada matalaya deegaanada waqooyi ee soomaaliya doorashada sanadkan ayaa marar badan waxaa ku yimid dib udhac waxaana dibudhacyadaasi ay sababeen inay niyad jab dareemaan shacabka iyo musharaxiinta u tartamaysa dad xoolo dhaqato ah iyo dagaalyaano ka tirsan al-shabaab ayaa ku dagaalamay gobolka jubbada hoose sida warkan inoogu soo koobayso waryaheena samsam maxamed maxamuud dagaalkan oo saacado badan qaatay ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose inta la ogyahay toban ruux oo dhinacyadii dagaalamayay ah ayaa ku geeriyooday tiro intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan ayaa yimid kadib markii sida wararku ay sheegayaan al-shabaab ay qaateen ilaa boqol halaad oo geel ah goobta dagaalka uu ka dhacay ayaa waxaa lagu magacaabaa yaaq hulaal oo qiyaastii konton kilomitir kaga beegan dhinaca galbeed magaalada kismaayo iyadoona lasoo warinayo inuu u dhaxeeyo al-shabaab iyo dadka xoolaha laga qaatay dhinaca kale saraakiil ka tirsan maamulka jubbaland oo si hoose ula hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inuu isku soo dhiibay madaxii sakawaadka ee xarakada al-shabaab ee gobolka ee gobolada jubbooyinka kaasi oo magaciisa ay kusoo koobeen sheekh maxamed faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dooni ku degtay xeebaha magaalada boosaaso sida warkaani ay nuugu faahfaahinayso wariyaheena xabso cabdulaahi cabdile doonidan ganacsi ayaa ku degtay meel qiyaastii toban iyo afar mayl u jirta dekada weyn ee magaalada boosaaso oo hoos tagta maamulka puntland sida ilo ku sugan magaalada boosaaso ay soo warinayaan doonidan ayaa kasoo shiraacatay dalka cumaan waxa ayna kusoo jeeday magaalada boosaaso ilaa toban iyo labo shaqaale ayaana la xaqiijiyay in ay saarnaayeen doonidaasi kuwaas oo isugu jiray ajaanib iyo soomaali wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo sagaal qof lasoo badbaadiyey oo doonidaasi la socday kuwaas oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalka weyn ee magaalada boosaaso ilo ku dhowdhow doonida ayaa soo warinaya in ay doonidu siday kun iyo laba boqol oo tan oo isugu jira bagaash iyo raashin agaasimaha wasaarada degada iyo gaadiidka puntland cabdirashiid samater jafaan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku guda jiraan baadigoobka shaqaalihii la socday doonida ee quusay waxaana uu carabka ku dhuftay agaasimuhu in ay soo heleen meydadka hal qof oo ka mid ah dadkii saarnaa doonida halka kuwo kalena baadigoobkooda lagu jiro maalmihii lasoo dhaafay ayaa roobab xoogan waxa ay ka da-ayeen xeebaha deegaanada maamulka puntland dagaal khasaaro geysta ayaa ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida war amuurtaasi ku saabsan ay noo diyaarisay waryaheena nimco cabdi faarax dagaal ka dhacay dureedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kaas oo u dhexmaray ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa al-shabaab dagaalka wuxuu ka dambeeyey markii al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen goob isbaale u taaray ciidanka taabacsan maamulka gobolka hiiraan kuwa kuwaas oo ku sugnaa deegaanka caroocad oo shan kilomitir u jirta magaalada beledweyne saraakiisha ciidamada militariga dowladda ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in dagaalka uu sababay geeri askariga ciidanka ka tirsan iyo dhaawacyo soo gargaaray labada dhinac saraakiisha ayaa sheegtay ciidamo ka taabacsan al-shabaab in mar hore ay weerar kusoo qaadeen deegaankaas balse markii dambe dib looga saaray deegaanka caloolcad sarkaal ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inuu isku soo dhiibay maamulka jubbaland sida warkani unugu dhammaystirayo wariyaheena cabdisalaan axmed maxamuud wararka ka imaanaya magaalada kismaayo iyo xarunta maamulka jubbaland ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan al-shabaab uu isku soo dhiibay maamulka jubbaland siday sheegeen wararka sarkaalkan isdhiibay ayaa magaciisa lagu soo koobay sheekh maxamed waxaana uu ahaa nin u qaabilsanaa al-shabaab ururinta xoolaha sakawaadka saraakiil ka tirsan maamulka jubbaland ayaa xaqiijiyey in sarkaalka kasoo goosta al-shabaab ay si wanaagsan oola dhaqmeen ayna soo dhoweeyeen ciidamada jubbaland oo taageeraya dad xoolo dhaqato ah ayaa galbeedka kismaayo kula dagaalamay dagaalyahaano ka tirsan al-shabaab isagoo dagaalkaasi ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac waxaana maamulka jubbaland uu sheegay inay ka dileen al-shabaab ilaa sideed dagaalyahan agaasimihii madaxtooyada magaalada boosaaso ayaa maantay aas qaran loogu sameeyey magaaladaasi sida faahfaahinta warkan inoogu diyaarisay wariyaheena samson maxamed maxamuud magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ayaa lagu aasay allaha u naxariistay agaasimihii madaxtooyada boosaaso aadan gaas haruusi oo koo xubaysan shalay ay ku dishay magaalada boosaaso aaska marxuunka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso xubno ka tirsan golaha wasiirada saraakiil iyo bulshada qaybaheeda kala duwan gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhoode oo aaska ka hadlay ayaa sheegay in marxuunka ay ahaayeen saaxiibo isku dhow isagoona tacsi tiiraanyale u diray dhammaan shacabka reer puntland dadweynaha reer puntland waxaan u sheegayaa in aysan ka arag ka argagixin waxyaabihii ka dhacay magaalada boosaaso waxaan haynaa xoogtooda dhowaan ayaana soo saari doonaa waxaan ka codsanayaa shacabka reer puntland in ay la shaqeeyaan ciidanka ayuu yiri guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhoode si kastaba ha ahaatee dilka guddoomiyaha madaxtooyada magaalada boosaaso ayaa waxaa sheegtay xarakada al-shabaab barakacyaal ku nool magaalada jowhar ayaa ka cabanaya xaalad nolodarro oo la soo darsay sida warkaani uu nuugu soo diray wariyaheena saadaq laki barakacyaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle oo muddooyinkii dambe xaalad bini-aadamnimo ay ku haysatay magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa waxay dalbadeen barakacyaasha in la gaarsiiyo gurmad bini-aadamnimo ayagoona sheegeen muddo dhan hal sano aysan helin wax gurmad ah oo ay kaga yimaada dowladda soomaaliya maamulka hirshabeelle iyo weliba hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe xilligaan booqanayay kaamamka ku yaala magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa waxay inahiga ay qabanayeen hooyooyin ku hoolan dibinta dhagxaanta oo ay ku sheegeen in ay lacago yar ay ka helaan islamarkaana ay ku maareeyaan noloshooda waxaana tv-ga caalamiga ee waa beri t v ay kaga warbixiyeen xaaladooda nololeed ee xilligaani maanta meel aan dib ugu noqonayno oo aan isleenahay meeshaasaa la ruurin bal kusii hoyda kusii hergala aan leenahayna ma hayno saas aawigeed maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxaan u sheegaynaa dhibaatadan nagu haysata meeshaan ilaahayna waa ogyahay filow aadankana waa ogyahay horbuu u arkay taas aadageed ayaa ugu weyn maraqanaaca male hoygii maanta lagu hoynaya male bacyihii oo hadda ka hor hay-ada ay keeneen hadda dhammaadeen bacyihii baca laguma haayo kubeer laguma haayo sinyeer laguma haayo wax la haayo lama arko dadkan ku nool waa sida qatar ay ku weli maamulka hirshabeelle ee cusub inuu waraysi noogu yimid meeshaan nala yeesha ilaa hadda ma hayno haddii aqoon dara naga tahay iyo haddii aysan noo imaaninba ilaa haddaba dad mas-uuliyiina oo dadkan ka danqanaya dhibaatadooda ama aragtigooda in arka rabo waxa ay ku sugan yihiin marxaladda maanta ay ku sugan yihiin in arka rabo nooma imaanin dadka dhibaatada idiin sheega waa wax jira waan koonjoogkanahay maalin kastaba aan mataqaanaa la kulanno haddaan ka warbixinayna warbixinta waxa waaye wax lagama qabtuu haayo ilaahay wax qabad iskale laakiin dadaal in naloo muujiyo waa aad iyo aadan ugu baahannahay madiinaha ahay hadda in dhibaatada ka muuqda meeshaas iyo waxa loo baahan yahay oo mataqaanaa amba hoy ah amba hunguri ah amba maacuun lagu dhaqma ah intaasoo dhanba inay meesha ka maqan yihiin ilaahayna wuxuu noogu gargaaray maadaama uu hadda shoombiyo jiro oo ummadda ay dhiban tahay gaajana ay dadka hayso inuu ilaahay naga badbaadiyo masaakiina iskanaha ilaahay waa noo kaalmaya haddaan nagama soo bixin weli wax dhibaato ah oo sidaasoo kale ah marka waxaan jeclaa lahayn maadaama aad tihiin hirshabeel waxaan rabnaa in ilaahay dina garabgalo war xidnoo ballanqaadiin aan ilaahay idinkuna garabgala idinkane oo ballanqaad oon ku nagaano oon helno ilaa laga helaa wax weliba ama uu codka ka qaadaayo inay daryeel uga soo gaaraan ay fiiriyaan ay dhowraan ayaan jeclanahay hadda wax hadda ay hooyin ay haastaan ma jiraan dhirmaaye male dhagaxaasay iskaga nool yihiin wax bini aadan oo wax u qabtana ma jiraan wallaahi meel fogay jiraan adiga meel dagaal oo ceel isu tagaayo qofkii hadda tagana anaa kaa soo horeeyey gadaal u marayso tobanigay gadaal ka marayso waan hormari karin qofkii dabkii u saaran jalmadkii inta uu ka bislaaday jirta waa muuma meel hadda hadda habow laga soo helaa ma jiraan raashin inta laga qaatay maba jiraan siday usoo degeen oo loo keenay masaakiinta dhagaxaasay iskaga noolyihiin ilaahay ma ogmaane waxaanoo keentay hay-adda bax aa musqulahaan iyo ya iyo teendhi teendha oo teendha caba xabad xabadko oo toddoba xabe ayaa u keentay maalin wax kaloo haya aad wax kaloo socoto ma jiraan saadax ali ismaan saadax laki reediyo cadaado jowhar xildhibaano kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa dhaliilay qaabka xildhibaanada cusub lagu soo doortay waa kan wariya maxamed yuulka oo mar kale warkaani noo soo diray mar uu qeexayay xaaladda soomaaliya islamarkaana uu qiimeyn ku sameynayay xildhibaan hore ayaa waxa uu isbarbar dhigay waayadii hore ee soomaaliya iyo hadda sida ay tahay tan iyo burburkii isagoona ku tilmaamay mid aad u wanaagsan islamarkaana la dhaamo xilliyadii hore maadaama iminka aysan jirin awood dadka lagu dhaco sidaasi waxaa jiri ekis xildhibaan maxamed maxamuud kulalihi isagoona tilmaamay inaysan aqbali doonin cadaalad daro ay kasii jirto gudaha dalka soomaaliya kulalihi ayaa sidoo kale qeexay in uusan ka hari doonin kursiga laga boobay iyo doorashada uu ku tilmaamay cadaalad darada ah ee aqalka hoose looga guulaystay bismillaahi raxmaan raxiim maanta waa maalin weyn waa maalin aan taariikhda soomaaliya soo marin dad loo kala qayqaybinaya qabiil qabiil inay isku keys noqdaan ee dhahaan cadaalad darradaan la dirirayna maanta waa maalin weyn in waxaan looga baranin shacbiga soomaaliya inay dhahaan iska daaya iska daaya inaan maxkamad la tiigsanayno i c c na aan geynayno maanta waa maalin weyn markii gobernatoorayaasha shanta ay ku shirayaan madaxtooyada annagana waxaan u sheegaynaa cadaalad darrada soomaaliya ka jirta sidaas daraaddeed siduu looyarka noo sheegay dacwadeenna kuma hakaranaysa inta waxaan gaarsiinaynaa lacagtii lagu baxshay u n-ka si loo gaarsiiyo soomaaliya doorasho xalaala waxaan u caddaynaynaa doorasho xalaala inaysan ka dhicin in la isboobay keesaskiina la qarinayo waxaan u caddaynaynaa adduunka dhan kaysaskaasoo dhan waanu u soo bandhigaynaa dacwadaasaytana waa wadaynaa dadka canshuurta bixiya oo soomaaliya inay caawineen rabay in beenbeen lagu dhaafsaday lacagtoodii meshal keytiraana matilin qolo kaletaana matilin waxaan u diriraynaa waa xuquuqdeenna waa xuquuqda ninka soomaaliga oo shacbiga uu leeyahay nin kaleeto xuquuqdiisa kuma xadgudbayno wabilaahi towfiq inta badan xildhibaanadii ay laaleen guddiga khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxaa haddana kasoo dababaxaya xildhibaano cusub iyagu sheegay in si xoogaa looga duudsaday xaqoodii maxamed axmed xasan maxamed yuulka radio cadaado magaalada muqdisho ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa aada loo adkeeyey sida warkaani unugu dhammaystirayo wariyaheena ciise yuusuf kaahiye ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka beri ayaa si weyn loo adkeeyey sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan maamulka puntland taliyaha garoonka boosaaso ee aadan muuse jaamac ayaa sheegay ilaa saddex goobood in ay dadka iyo alaabtooda lagu baarayo wuxuuna dadka u baaqay in aysan dhibaato u arag islamarkaas si fudud ay ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka garoonka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxa uu sidoo kale sheegay in shacabka looga baahan yahay in ay hongaansamaan amarada ka soo baxaya saraakiisha ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari isbedelka dhanka amniga ee lagu sameeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa wuxuu ku soo aadayaa marka shalay gudaha magaalada boosaaso lagu dilay allaha u naxariistay agaasimihii madaxtooyada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari
maadaama de international airport uu yahay dadweynaha ee aan u khidmayno oo aan u shaqayno waxa weeye waxaan ka ilaalinaa wax allaala wixii waxyeello ku ah amnigooda annagoo tixgelinayna jiritaankooda iyo iyo nabadgelyadooda iyo shaqooyinka ay kala duwan oo ay ka hayaan hadday mas-uuliyiin yihiin iyo haddii ay yihiin kuwa iyagu u soo dalxiis tagay si wanaagsan oo qiimo leh oo sharaf leh ayaan usoo dhaweynaa runtiina iyagaa ayaan wax ku nahay marka ciidamadu checkpointigiisa uu badan yahay meelo kala duwan baa laga howlgalaa waxaa ka mid ah albaabka hore oo dadka si degan oo wanaagsan oo akhlaaqiyan loo baaro iyadoo dadkaas amnigooda la ilaalinayo waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dilay wiil waday mooto bajaaj kaas oo marayay kaas oo marayay agagaarka isgoyska kilomitir feer warkaan uu noogu dhammaystirayo wariyahana cabdulqaadir xisi ciidanka ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa maanta agagaarka isgoyska kilomitir for ee magaalada muqdisho ku dilay wiil wiil wada ka ahaa mooto loo yaqaano bajaajka oo ku badan magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa noo sheegay in wadaha mootada bajaajka loo dilay lacagta joogtada ah ee laga qaado bajaajleyda dhowr jeer ayaa sidaan oo kale magaalada muqdisho loogu dilay wadayaasha mootooyinka loo yaqaano bajaajka ee sanadihii dambe kusoo badanayay magaalada magaalada caasimadda ah ee muqdisho halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyo cadaado hirka sideed sideed dhibic shan megahertis akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid a dalka germany oo weli baadegoobaya shaqsigii geystay weerarkii ka dhacay habeenkii isniinta ah magaalada baarle ee xarunta waddankaasi kooxda daacish ayaa shalay ku dhawaaqday in iyadu ka dambeysay weerarkan balse waxaa weli gacanta lagu soo dhigin qofkii weerarkan fuliyey booliiska ayaa horey u qabtay nin lagu tuhunsanaa inuu weerarkan fuliyey kaasoo markii dambe wax dembi ah lagu waayey gaariga xamuulka qaada ee weerarka lagu fuliyey ayaa laga dhex helay meydka darawalkii gaarigaasi lahaa oo lagu dhiftay rasaas gaarigan oo laga lahaa dalka Poland ayaa ahaa mid u shaqeeya shirkadaha ganacsiga islamarkaana siday biro waaweyn taas oo gaariga awood dheeraad ah u sii yeeshay weerarkan lala beegsaday suuq laga sameeyey bartamaha Berlin ee xilliga sanadka dhammaadkiisa ay dad badani booqdaan ayaa waxaa ku dhintay 12 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan konton ruux warkii waad kala socoteen caawa dhegeystayaal raadiyo cadaadu hirka sideed sideed dhibic shan megahertis intaas ayuu ka egyahay ciduu saga waxay dib kala kartaa raadiyo cadaada dot com adinkuna waad ka madsantay la socodkeena tan iyo kulanta dambe ammaano